أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkuga hayo waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo lacag laaluusha siisay etoobiya iyo xasan gurguurte oo booqasho kadiisa ku tagay dalka eritereya sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu hayaa afartan iyo lix qof oo ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo bakistaan ay ku beegsatay shacabka afghanistaan inta badan barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada alkataayib oo baahisay qaybta labaad taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen kaasoo lagu soo bandhigayo jabka gulufkii xasan gurguurte lagu gaarsiiyey gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud barnaamijka waxaa igala qaybgelaya walaalka maahir maxamed waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka لمجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa kooxda riddada soomaaliya ayaa lacag laaluusha siisay etoobiya iyadoona xasan gurguurte uu booqasho kadiisa ku tagay dalka eritereya qodobkaasi sidoo kale afartan iyo lix qof oo ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo bakistaan ay ku beegsatay shacabka afghanistaan waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo lacag laaluusha siisay etoobiya iyo xasan gurguurte oo booqasho kadisa ku jooga eritereya xukuumadda muqdisho ayaa dhex maquuranaysa gebidhaclayn siyaasadeed oo aad u daran isbuuc kadib markii ay dowladda xabashida etoobiya u saxiixday qaadashada qeyb ka mid ah badda soomaaliya afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xukuumadda muqdisho waxay safar aan horey loo sii qorsheyn ugu ambabaxeen dalal ka tirsan qaaradda afrika dowladaha masar iyo eritereya ayaa si aad ah uga soo horjeestay heshiiskii ankara ee etoobiya lagu siiyey qeyb ka mid ah badda soomaaliya arrinkaasi oo sababay in xasan gurguurte iyo laba ka mid ah golahiisa wasiirada ay safaro ku aadaan dalalka masar eritereya iyo adis ababa shabakadda soomaali memo ayaa ogaatay in xukuumadda xasan sheikh ay lacago malaayiin doolar laaluusha ay siisay ra-iisul wasaaraha etoobiya si ay uga raaligeliso weeraro afka ah oo horey warbaahinta loo mariyey lacagtan oo si qasab ah looga qaaday ganacsatada muqdisho ayaa gaaraysay toban milyan oo doolar waxaana adis ababa geeyey cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda mas-uul ka tirsan xafiiska cali balcad ayaa dad saaxiibo la ah u sheegay in wasiiru dowluhu uu lacagtan ku wareejiyey la taliyaha amniga ee abiy axmed lacagtan oo ah laaluush ay villa soomaaliya raalli ahaansho uga raadinayso dowladda etoobiya ayaa loo badinayaa in etoobiya ay u adeegsan doonto isdaadsiinta ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya dhinaca kale xasan gurguurte ayaa maanta gelinkii dambe booqasho kadisa oo aan horey loosii qorshayn ku tagay magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya xasan sheikh ayaa asmara kula kulansan asiyaas afwerki oo ah keligii taliyaha maamula eritereya yomane gabra meske oo ah wasiirka warfaafinta eritereya ayaa xaqiijiyay in xasan gurguurte uu gaaray asmaraa uuna wadahadallo ku saabsan arrimaha geeska afrika la yeelan doono madaxweynaha waddankaasi elwareedo ayaa sheegaya in madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu dadaal ugu jiro sidii uu madaxweynaha eritereya ugu qancin lahaa aqbalidda heshiiskii ankara oo alqaahira iyo asmara ay u arkaan halis weyn in xabashada qayb laga siiyo biyaha badda cas waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa afartan iyo lix qof oo ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo bakistan ay ku beegsatay shacabka afghanistan tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeymo xoogan oo diyaaradaha dagaalka ee dowladda riddada ah ee bakistan ay ka geysteen deegaano dhaca xuduudbeenaadka ay la wadaagto afghanistan duqeymaha oo beegsaday ilaa afar deegaan oo hoostaga degmada barmal ee wilaayada baktika ee koonfurta afghanistan waxaa ku shahiiday ilaa afartan iyo lix qof kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo caruur halka lix kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen duqeymahan cadowtooyo afhayeenka imaarada islaamiga ah sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in duqeymaha wuxuushnimo ee diyaaradaha dagaalka dowladda riddada bakistan geysteen ay sidoo kale burburiyeen tiro guryo ah dadka halkaa ku shahiday waxay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan imaaradda islaamiga ah waxay sheegtay in ay bixin doonto jawaab celin adag kana aamusi doonin beegsiga ka dhanka dadka muslimiinta ah ee reer afghan tallaabooyinka ku habboonna ay qaadi doonto sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay caruur ku shahiday xasuuqa cusub ee ay bakistan ka geysatay xuduudbeenaadka ay la leedahay dalka afghanistan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa meydka qof aan la aqoonsan oo laga helay webiga maraa magaalada beledweyne xoogo dheeraad ah ayaa laga helayaa qof meydkiisa laga helay webiga shabeelle ee maraa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ruuxa la helay oo rag ahaa ayaa lasoo warinayaa in meydkiisa laga helay webiga jiinkiisa kaas oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn cidda dishay iyo qaabka uu dilkiisa u dhacay intaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka bakool mandheera iyo gedo waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waa filimka ay caawa baahisay alkatayb kaasi oo ah qeybta labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurtay guul mise gabidhacleyn waxaana si gaar ah qeybtan loogu soo bandhigayaa jabkii gulufkii xasan gurguurte lagu gaarsiiyey hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud muuqaalkan ayaa si weyn ugu baahayay baraha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale lagu baahiyey mareegaha islaamiga ah dadka ayaana isla dhex maraya oo filimka meelo fogfog gaarsiinaya xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir waa inaga intaa aad buu umaadsanyahy walaalkeen mahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen kaas oo lagu soo bandhigayo jabka gulufkii xasan gurguurte lagu gaarsiiyey labadii sano ee lasoo dhaafay gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud
بسم الله الرحمن الرحيم
The U.S. military is helping Somali special forces fight the terrorist organization known as Al Shabaab.
milatariga maraykanku wuxuu caawinayaa ciidamada gaarka ah ee soomaalida ee dagaalka kula jira al-shabaab The U.S. says its military has killed about 30 al Shabaab insurgents in a town near central Somalia.
maraykanku wuxuu sheegayaa in ku dhowaad soddon dagaalyahan oo al-shabaab ah ay ku dileen bartamaha soomaaliya Somalia's government has declared all out war against the militant group Al Shabaab and adopted a multi pronged counterterrorism effort.
dowladda soomaaliya waxay qaaday dagaal saf ballaaran ah oo ka dhan ah xarakada al-shabaab waxayna samaysay dadaallo dhinacyo badan leh oo ka dhan ah argagixisada
hoynina iska rogolxun baa tahaye gargaarkuuma yaalo
bishii agost labada kun laba iyo labaatan kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo ay sheedda sare ka ilaalinayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa lagu soo daabulay furimaha dagaalka ee wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug maleeshiyaadkan ayaa taliso ka dhigtay cadalle maxaas baxdo iyo wasil halkaas oo laga abaabulayay duulaanka shareeca la dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga warbaahinta soomaalida oo intooda badan malaayiin doolar lagu siiyey tabinta gulufka iyo warfidyaenada reer galbeedka ayaa iyaguna bilaabay boonbooninta iyo bakhti afuufka duulaanka iyagoo guulo waxba kama jiraan ah ka soo tabinaya furimaha dagaalka
bishii lasoo dhaafay ama wax aan ka fogeyn waxay ciidamadan gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha soomaaliya waxayna xoreeyeen tobanaan deegaan maanta doodda ugu weyn ee la hadalhaya soomaaliya waa maxaa xigi doona al-shabaab waxaana arkaynaa in dhammaan tilmaamuhu ay muujinayaan inaan guulaysanayno al-shabaabna ay sii dabargo'ayso adigu waxaad hadda sheegaysaa inay maamulaan labaatan boqolkiiba waddanka laakiin ogow waxay maamuli jireen siddeetan boqolkiiba waddanka maanta waad og tahay in al-shabaab aysan si xor ah ugu dhaqdhaqaaqi karin meel kasta waxaan kala jarnay dhammaan khadadkii ay isu mari jireen afar maamul goboleed oo dowladda federaalka ah siddeetan boqolkiiba al-shabaab ayaa maamuli jiray hadda laba maamul goboleed ayaa la filayaa in laga xoreeyo toddobaadyada soo socda laba maamul goboleed oo kalena waxay ku jiraan diyaargarow dhab ah wayna sii wadi doonaan sidaas darteed xaqiiqada maanta taalla fagaaraha waa tan laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaa lagu wadaa inay ka xoroobaan al-shabaab toddobaadyada soo aadan
waxay sawirayeen waxaa loogu yeero ciidanka qaranka oo duulaankii ugu ballaarnaa ku qaaday xeryaha mujaahidiinta iyo in markii ugu horraysay la arkay ciidan soomaali ah oo hogaaminaya dagaalka lagula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo xaqiiqadu ahayd inay kaalinta ugu badan ee colka qaadanayeen ciidamada afrikaanta iyo dowladaha ku buhoobay isbahaysiga neto gaar ahaan maraykanka iyo turkiga geesaha intaan ka galnaan idiin gudbaynahe iyo inog malaagiin gaaloon gowrac kugu hayno labadaas midilaba gudboon gaalaha cadaydo labada midilaba gudboon gaalaha caddaydo guryaannu leenahay shabaab waa ku aadnaa muslin iyo gaal ciddaan kaalmaysanan aan kaalmaysanne shabaab inaan gacan ku dhufannaan rabnaa amerikaanaaba diyuuradu gaalahan warsanayna haggana kor taagane
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
muslinan gefka gelin kolkaad guluuf ku soo qaaday inkastoo ay xulifadu isku habarwacatay aaladahoodii daxaliistay iyo askarimaroodiyadii muqdisho howlgabka ku ahana soo dagaalgeliyeen haddana allah fadligii hashiimo godlan hadafkiina lama xaqiijin goodigii iyo gebgebtii cadale iyo maxaas laga joogi waayena waxaa xigay baroor iyo baaba lagu hoobtay kadib markii ay murtadiintu ku soo dhaceen debinnadii ay dhigeen mujaahidiinta qolo welibana lagu feentay boholladii ay ku soo dhaceen
مرحبا بالحتوف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن حسن نزال وقلب الشهوف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصار كشف خيام عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصار كشف خيام الرؤوف نحن حسن لزوال قلب شغوف قد عزمنا القتال نمضي نطوف سهلها والتلال في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال زنجرية حروف الفدا والرضا المرحبا بالحجوب في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال أوجه عن طلب وبكل الظروف نتحدى المحل لا نهب الزخرف أوجه عن طلب وبكل الظروف نتحدى المحال يا حروف الفدا والرضا المرحبا بالحجوب في رضا للجلال في سبيل الرؤوف قد عزمنا القتال صمت هتف قوة وانفعال مرحبا بالحكم برضا ذي الجلال وبصوت هتف قوة وانفعال مرحبا بالحكم برضا ذي الجلال يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحتف برضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال نجري يا حروف الفدا والرضا مرحبا بالفتوح في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال زمجري يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالفتوح في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبحنا يا ألوف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشبحنا يا ألوف عاليا كالجبال الفدا والنضال مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد جواب قلب شغوف قد عزمنا القتال نمضي نطوف شغلنا واتلا برجال السيوف حيث يمضي الرجال سوف نمضي نطوف شغلنا واتلا برجال السيوف حيث يمضي الرجال يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحروف برضا الجلال في سبيل
weeraradii cadakibir ceel kooxle iyo sooman beere yabaal qaayib burdaar nuurdugle duduncad hilowlegaab iyo xawaaley ayaa ahaa kuwii uu allah ku sharjabeeyey carcartii murtadiinta halka weerarkii barakeysnaa ee galcad isagana lagu qeexi karo mid murtadiinta ilowsiiyey dharbaaxooyinkii ka horreeyey muslimiintana u noqday bulxan iyo bishaaro ay laabtooda ku bogsootay
قد عزمنا القتال يا حروف الفدا والنظام مرحبا بالحروف في رضا الجلال سبيل الرؤوف نحن حسن النزام بقلب شغوف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشتخي يا أنوف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال فاشتخي يا أنوف عاليا كالجبال زنجري يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحروف في رضا ذي الجلال في سبيل الشغوف نحن قسم النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال نمضي نطوف سهلها والهلال في ظلال السيوف حيث
muddo saddex bilood gudahood ah ayaa boqol saraakiil ah bakhtigooda looga tallaabsaday fagaarayaasha hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe halka maleeshiyaad tirabeel ah oo kumanaan kor u dhaafayna lagu dhex toogtay dhufiisyadii ay gabaadka ka dhigteen haradigii badbaaday ayaa noqday hal cagta maalo oo muqdisho carar ku gala hal maxbuus noqday oo mujaahidiinta u gacan galay iyo hal murugo la yooraro oo mooradii lagu awday masiirkiisa ku sugaya
وبكل الظروف نتحدى المحل wuxuu wuxuu saylaan dhabo oo uu hadba dhinac u saayiro wuxuu xasan sheekh maxamuud sanad gudihiisa dagaalka ku waayay horfiiqyadii maleeshiyadiisa iyo howlgeliyayaashii uu ku tashanayey taasina waxay gayaysiisay inuu camal guhaadoobo oo uu ciilla jahawareero
Major Hassan Tour killed last month by Al Shabaab.
sargaalkii lagu magacaabi jiray xasan tuure oo bishii la soo dhaafay ay dileen al-shabaab Having a guy like that, he's there one minute and gone the next.
waa arrin adag inaan weyno ninkan isaga ah waxayna la mid tahay inuu naga geeriyooday saaxiib aan isku fariiq nahay oo nagula jira safka ciidanka maraykanka marna kuma fakerin inaan sidaas dhaho sannadihii aan noolaa oo dhan waana niyadjab weyn inaan weynay ninkaasi ee sarkaalka ugu darajo sarreeyey oo heer taliya guuta gaaray oo asagoo dagaalamayo xabadda ridaaya ee, oo ku- ku maarata ku baxay marka runtii ee, wuxuu mudan yahay si gaara in loo maamuuso talena waa waa loo samayn doonaa insha allah si gaarna waa loo maamuusi doonaa nabadoon cilmi hagar guure iyo dadka tirada badan oo kale oo aan la xusi karin oo qadiyadan u dhintay inaan wax yar ka sheegno oo ah odayaasha dhaqanka ay wasaaradda ka diiwaan gashan ee lafdhabarta ayuu ka mid ahaa nabadoon cilmi hagar runtii waxaan aad iyo aad qaranka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed iyo ehelka iyo asxaabta aan uga tacsiyeynayaa ee geerida xanuunka badneed ee ku timid walaalkay saaxiibkay ee runtii aan dhihi karo ee wuxuu aniga ii ahaa dabcan saaxiib gaara runtii ma u malaynaayo hooyadii iyo aabbihii dhalay way dhaleen oo uu ka soo go'ay laakiin u malay maan farxaan inay iiga xanuun badnaayeen waxaan dareema xaqiiqatan marka aad iyo aadaan runtii aan aan- aan- aan- aan uga xumahay wiilkeenna farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba nin dhallinyaro ah janan ah ee dagaalka nimankan lagula jira ee dowrka uu ka taagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aad waa ku tala gashay oo hadda uu ugu dambeeyay wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiinay ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintay
xasan tuure abshir shatiqi farxaan qaroole cabdicasiis danab xasan indhool jamaal axmed cilmi hagar guure iyo boqolaal kale oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno ah ayay gunaanad seeg dhexal siisay xamlada boqolaal ka mid a gaadiidka dagaalka ee lagu soo aaladeeyey murtadiinta ayaa iyagana badankood ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta halka qaar kalena lagu gubay fagaarayaasha dagaalka saldhigyada murtadiinta ayaa noqday dekado durdur ah oo ay mujaahidiintu ka soo daabushaan hubka gaadiidka iyo agabyada dagaal ee lagu soo qalabeeyey murtadiinta النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى وليسعر قد ساد اشتعالا وليسعر قد ساد اشتعالا waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midowga maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekedahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagarafta iyo ciidanka gorgor waxaa kaloo ilaahay noogu nimceeyo oo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yar yar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sidaa ninka arkayseen oo la odhan jiray xasan duurra oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka wa tacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa bacadkaas iyo dhagaxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray
إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه kadib halaaggii xasan tuure iyo guuldaradii ku habsatay calooshood ushaqaystayaasha loo yaqaano danab maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka cararay inta badan furimaha dagaalka waxayna faaruujiyeen degmooyinka ceeldheer galcad masegawaay budbud iyo deegaano kale waxayna kooxda ridada soomaaliya hakad gelisay duulaankii carcarta ku socday waxayna doorbiday inay difaacato deegaanadii ay horey u qabsatay laakiin uma suuragalin
These Somali troops face incredible danger. Roughly 600 have been killed or wounded since last fall, according to military officials in the region.
ciidamadan soomaalida ah waxay wajahayaan halis aanan la rumaysan karin wax ku dhow lix boqol ayaa laga dilay ama laga dhaawacay tanyadeertii lasoo dhaafay sida laga soo xigtay saraakiisha milatari ee jooga gobolka halista ugu weyn ee ay wajahayaan waa qaraxyada al-shabaab But the question, and it's always the question here in Somalia, is how long can they hold on to the territory, or will
su-aasha mar weliba taalla halkan soomaaliya ah waxay tahay muddo intee le'eg ayay ciidanka soomaalidu sii haysan karaan dhulka ay qabsadeen ama al-shabaab intay dhulka miyiga ah si fudud ugu xeeladaysato ayay soo rogaal celin doontaa warbaahinadii shalay tabinayay guulaha halkama jiraanka ah ee gulufka dagaalkana ku qeexayay tacbiiraad ka mug weyn duulaanka ayaa bilaabay inay dib u hagaajiyaan canaawintooda soona gudbiyaan maleeshiyaadkii soomaalida oo lagu baacsanayo hoodka gobollada dhexe khasaarahooda dhimasho oo noqday mid tirabeel ah iyo rajadii laga qabay inay ciidanku difaacdaan deegaanada ay qabsadeen oo lagu hunguubay kadib markii ay isaga carareen magaalooyinkii ay mujaahidiintu markii hore xeeladda uga gurteen maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka kumaadoosta danab waxaa la qorshahooda waxaa waaye sida amisoonta meesha waa ina geyna waan inka laabaynaa deegaan lix iyo toban sano cadow hayste waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaraddu diyaaro gaalo ay tahay oo aan lini ogolay inay la sii joogto ninkaa ciidanka dowladdaa nala jooga difaaca nala qota difaaca nagula jira dowladdii soomaaliyeed sidii gaaladii amisom ama maraykana tuuge war meeshaan cadowjoog kaale ila soo gal sugbal ciidankaan wiilo lama yeeli karo
allah faddigiis bilo gudahood waxaanu xuusay hankii iyo himiladii loo hayay gulufka waxaana mar qura la arkay madaxweynaha dowladda riddada oo ku hadaaqaya wejigii koowaad ee dagaalka ayaan soo gebagabaynay isagoo doonaya inuu duugo guuldaradii galcad kana afgoobaadsanaya inuu qirto jabkiisa maadaama uusan horay u shaacin inuu dagaalku dhowr weji leeyahay dad badan ayaa fasir u waayey waxa uu madaxweynuhu kala jeedo wejiga koowaad iyo wejiga labaad
feyska koowaad ee dagaalka labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug u ahay degmooyinka hirshabeelle dhammaan waa ka xoroobeen waana ka xor feyskiisii koobaadaa gabagaba soo marowhaa feyskiisii labaadaa la gelaa toddoba kale nugu qaadan maysa labada dowlad goboleed ee harsan ee faystuug ah kaalmadii caalamigeenu haysannay mid ka sii badanna waa haysannaa maanta marka horta waxaan qabaa idadiiladii iyo rajadii aan ka qabay shabaab sanadka inaan ciidan ahaan dalka uga xorayno intii horon oon qabay maalintaan dagaalka bilaabaynay in ka badanaan ka qabaa maanta
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
duul uu allah halaag u qoray ayaana cidi caymin karayne wuxuu xasan sheekh maxamuud mar kale dib u soo abaabulay maleeshiyadiisa wuxuuna markan talis ka dhigtay magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ka iclaamiyey duulaan hor leh oo uu hadafkiisu yahay qabsashada ceelbuur iyo galhareeri oo gu'yaal badan shareecada lagu maamulayey wuxuu soo dagaalgeliyey kumanaan maleeshiyaad ah oo uu ka keenay eritereya yuganda turkiga iyo masar wuxuuna wacad ku maray inuu ku sii shaqayn doono dhuusamareeb inta laga soo afjarayo mujaahidiinta ka dagaalamaya gobollada dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan bartamaha soomaaliya ayaa waxa uu horkacayaa gulufka dagaal ee dowladdiisu ay kula jirto kooxda al-shabaab laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa shanta biloodoo soo socota ee sanadka nooga dhiman dowladda soomaaliya qorshaal cadcadaa u yaallo oo ay rabto inay gaarto kow dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan
mar kale wuxuu allah mujaahidiinta waafajiyey inay jilibka u astaan bootada iyo bowdaqaawiska xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyadiisa waxayna dhiigooda iyo dhididkooda ku qoreen malaaxiim taariikhda gashay oo ay darsi iyo cibro ku arkeen maleeshiyaadkii ku madax adeegayay la dagaalanka shareecada allah
اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نتف عن الحمى نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهبات نصد بها الطغاة الغادرين إلى موصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعد راكبين ندق عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين لأمرك حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسين سنمر على الدنيا خطاهم بعون الله كون المؤمنين لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسين سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمداد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين عرس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا بكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين شقنا الموت من زمن وسرنا إلى لحيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل البغى نمضي أسودا نتقطع بالحمى نحمل عنينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين ندك عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين ندك عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين waa lina qalday waa lina khiyaamay ilaahay qalda waa lina khiyaamay kuwaas anigu maxaa dagaalamaya kii taliyaha bal usoo carray arkay goorma dagaalamaya anigu markii usoo carray arkay waa waa ka dawar ahe berrina ma sii ahaan doontaan biyuhu waa idinka gureen kalluun biyihii ka gureen nololi uma taallo kalluun biyihii ka guray waaye yaw waa idin dheelaayin ummadaas is- idinka eh, beenta ku sheegaysin oo baadil ku akrinaysin inagu wax ku dheelaya ku dhaaf walaalaha khiyaameen
يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمداد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمداد هيا ذكرينا عروس الحرب تكتبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب تكتبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين شقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول annaga dowladdu anaga carartay wax wax noo qabto waan weynay aniga hadda kulaadlaya markhaati ka ee boqol iyo afartan qof anaa ka tirshi oo gorgor iyo cumar bin khadaab iskugu jirto anaa ka tirshi oo macmuusle xataa ay ku jirto anaa ka tirshi oo hadda kulaadlaya shabaab dowladda isku tan ma aha iskama celi karto anaa dhahayo askari askari dowladeed anaa dhahayo isku tan ma aha, iskamana celi karto mideeda kale aniga saacaan kulaadlooyo waxaan joogaa coos weyn waxaana gacantii ugu haya xarakada haddii aa iga furo kartid balkaala iga furo bal adi aa isku noqonina dowlad inta dowlad noqon leedeen aduu gargac wada kaga sharaf badan مضربينا عروس الحرب سيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد تبنى اجتياحا يا حسب الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين شقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إلى ساحل البغاء نسري أسودا نزود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة القادمين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة القادرين بأمريكا حشدنا حسن حرب بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا حسن حرب بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا
weeraradii barakaysnaa ee ceelbacad daarunicma runirgood budbud masagawaay coosweyne ceel la helay baruujeed iyo kuwo kale ayay martigelisay saaxada weerarkii coosweyne ayaase ahaa malxamadii ugu xoogganayd ee dhabarka looga jabiyey wixii lagu sheegayey wejiga labaad ee duulaanka waxaana maleeshiyaadkii ay xamladu ku tashanaysay ay noqdeen kuwa bakhtigooda laga dul tallaabsadoo ku tafiirgo'ay howdka cosweyne kuwa tacbaan ah oo iyagoo soo toosaya tunka la qabtay iyo kuwa tabaale qaba oo carar ku soo galay muqdisho
waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee caws weyne awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan waxaa jebiyey xarigga allaah ee ay ka furteen waxaa halaagay kibirka faanka goodiga gafuurtaagga iyo gardarrada shareeca la dirirka ah jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududdii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii cawsweyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo doolar waxaa kalsooni beelay fariimaha ay gudbinayeen madaxdooda ugu sarraysa iyo warbaahintooda waxay daqiiqada gudahood dul u yeelan waayeen warbixinnada xaqiiqda ah ee ay warinayaan ciidankii ka soo badbaaday cawsweyn iyo owdheegle iyo sidoo kale sawirrada warbaahintu ka soo gudbinayso jiidda dagaalka waxay u adkaysan waayeen aragtida dadku ay ka bixinayaan asbaabta keentay jabkooda waxay dagaalladan soo ifbixiyeen taagdarrida nidaamka dimuqraadiyadda qaala allahu tacaala مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الكواعب خاطبينا ندك عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدينا إلى نيل الشهادة في سباق waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dil ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay- ay ku duugeen sawirro ay isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waaye waxa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badan oo ka mid a waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa ee, coos weyne waxay ka dhacay waa arag hal maalin dhallinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey
imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo eh, abu cubayda iyo eh, khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geeyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilood ah, ah, maaragtay tababar la sii eh, maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba hadde wixii dhacay markay arkeen ayagii asbuurtay ayagii yaa maaragtay sam- wixii sameeyey.
inta jeer oo ciidamadu ay jabeen hadda aad sheegtay waa run
laakiin battlefieldiska ama macrakooyinka ama goobaha marar badan waa oo hadda ka horna dhibaata na soo gaartay way jirtay Ee, waxaan qiraynaa in oo annagu ka dowladda iyo hay-adaheeda difaaca iyo ka shaqeeya iyo organ sub organiskooda hadday tahay logistics hadday tahay operations hadday tahay maxaanku yidhahdaa eh, communication waxyaalo farsamo technical oo naga qaldama way jiraan ilaa la gaaray ilmihii meydadkoodii inta dhalinyaradii meydadkoodii inta lasoo sawiro hooyooyinka inta loo diro la yidhaha wiilashiina meeshaasaa u dambaynay hooyo waa taqaanaa saas la yidhahda taleefon inta qaadatay wiilkeedii mid kasta meeshuu joogay ay la hadasho marka meelo badan inay xoogaa askarti ka soo baxday qodob kaloo jirana waxaa tahay sanad iyo jarjarka dagaalka shabaab lagu jiray nimaan nasanin oo maalintuu dagaalka bilaabay ilaa maanta taagnaa ordaayey xabad ridaayey qarax ka duldhacaayey waayo dadku rationalitigooda xataa marka qaarkood marka annaguna fursad maanaan haysan aan ku kala bedelnay iyo awood aan ku kala bedelno
dagaalkii cusweyne kadib waxaa fashilmay dagaalkii dhaqaale midkii warbaahineed iyo midkii fikir ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud mujaahidiintii la doonayay in la cunaqabateeyo ayaa helay khaniimo aanay abid ku furan fagaarayaasha dagaalka warbaahinadii birikinaaseya ayaa bootadii seegay oo afkii juuqda gabay halka wadaad xumayaashii loo kaashanayay sharciyeynta dimuqraadiyadda iyo duulaankana ay ku dhiiran waayeen inay celiyaan askartii ka soo cararay cusweyne kuna qanciyaan inay ku jiraan dagaal xaq ah faankii iyo filimadii la jilayeyna waxaa bedelay foolxumo iyo fiiga carar waxaana bilowday in calaacal iyo canaan laysku weydaarsado shaashadaha warbaahinta iyo baraha bulshada
walaalow dhuusa mareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaahe igala hir maxaan ahay may aha i weydiine mar rabo fiiri mar rabo intaas ka badan inaan iraa sababtoo ah intaas ka badan haddaan iraa cadowgaa cadowgaa aa ku farxay walaalow waa ku baryaa intaas ka badan cadowgaa ku raaxaysanaa iga dhaaf aniga labaatan maalmood aan soo joogay een, eh, meesha la dhul sabaxeeb waxaan hayaa xod wasiirku inuu ururo iyo bataliyano frontiga jooga taliyayaashooda lacag u qaybinaa labaatan kun shan kun lix kun toban kun ujeeddada kaliya maxay tahay wasiirku muxuu muxuu muxuu ka wadaa kow intuusa ka keena lacagtan ajendoo wataasi maxay yihiin maxaase ciidan geliyey een, eh, macluumaadka qoraal masajaad la ii soo diray oo qaarkood aan loo- ay- ay- ila wadaageen dad hadda ina sheega aan rabo yaa yaan hayaa codad duubanaan hayaa ama rabbax ayaan hayaa marmarka qaarkood waxaa leedahay dalkan sidiisa waxaa ka dhalanaa ku korsanaysa wallahi seriously waxaa is leedahay waddankan cadaalad ma taalo qof wax mudan qof wax mudan yahay lama siinayo shaqo loo rabay in loo diro libaaxa dawac loo diraa meeshii la rabay dawacii loo diran libaaxa loo diraa uu libaaxu shaqo dawac ma qaban karo yaan dad daanyeeraa aanan ma- ma- inta lasoo hordhigo ragga kaletana xabad ku dhinta la dhint hadday dhintana yaan la abaalmarin aan la dhigin shal waxaan u malaa meeshaas waxaan ka diray eh, ciidankii danab iyo gorgor iyo wixii alle wixii la sheegayay oo gobollada dhex marka xoogaa siyaasaduhu ka socdeen la keenayay oo la keenayay baydhabo laga dejiyo oo biloweyne laga dejiyey maanta ma hayno waan loo sameyn ciidanka in shaab lagula diriro ma siyaasad gooniyaa loo sameeyey waxaan rabnaa mudane madaxweyne ciidankii aad ugu tala gashay deegaanka in lagu xoreeyo oo aad shalay la istaagtay maanta keen deegaanada kaleeto ee dib loogu noqo waxaan leenahay haniyo jibinina haniyo jibinina ha isku haleynina diyaarad gaalo arrinta maantay abooray ka dhacday oo ka dhacday beer muxuu ahaa eh, beero yalaan oo ka dhacday meesha la yidhaahdo sooman oo ka dhacday muxuu ahaa eh, jicibow eh, iskama dhicin anisaan qabo ani jawaab waa u lahay cidda jawaab hayso waxaa ficnaa lahayd in ummadda la qaybsato jawaab uma hayo diyaaradihii wax duqoyn jireen wax la gafi jiray Eh, waxaa bilaabatay in la yidhaahdo waxbay la gafeenoo waaba na sigeenba b emyadii amisom haysatay waxaa la keenay war meeshan ha la duqeeyo meeshan ha ku jiraan b m lagu duqeeyo waxaa timid waaba lala gafay lama yaqaan baalka meesha waa layska haystaa maahane lama yaqaan ayaa haddana ah, ah, soo baxday Eh, runtii arrintan arrin cabsi weynna waayo das macquul ma aha laga soo bilaabo ee, ceel qoox leh ilaa maanta yani jillaafada socoto caadi ma aha caadi ma aha hugunkan iyo riwaayadan ha ku kaasoonin
lama aqbali karo ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami qofka dalka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ku darahaaba hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami waa lala xisaabtamaa
waxaa la joogaa wakhtigii kuwa awoodda ciidanka lasii ku takrifalay khiyaanada sameeyey dadka mardabdabeeyey waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa waana la isla xisaabtamayaa dowladnimo waa isla xisaabtan haddaba guuldaradii galcad iyo cosweyne kadib waa maxay tiirka uu magangalay murtad xasan sheekh maxamuud ee uu doonayey inuu ku samatabaxo balse mar kale la dumay waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxanahan insha allah بالأمجاد يا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo intiisa badan aad ku dhegaysateen qaybtii labaad filimkii ka soo baxay alkataa'ib guud ahaanna barnaamijka waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu